أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
بسم illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh ku soo dhowaada dhegaystayaal warka fiidnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weeraro qorshaysan oo ka dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka gadood iyo shabeellaha hoose in ka badan shan iyo toban xildhibaan oo ka tirsan dowladda tansaaniya ayaa ku dhaawacmay shil gaari oo ka dhacay gudaha dalkaas madaxa kooxda reedada soomaaliya ayaa ku eedeeyey murtad axmed madoobe in maleeshiyaadkooda uu ka saarayo saldhigyada ay kaga sugan yihiin deegaanada dhacaduleedka magaalada kismaayo horumar ballaaran oo dhanka waxbarashada ah ayaa laga dareemayaa degmada tiyoglow ee wilaayada bakool عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن intaasaad maqsheen dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobadii warka fiidnimo oo kooban haatanna iyagoo fisanna faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weeraro qorsheysan oo ka dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka gado iyo shabeellaha hoose faahfaahinta warkaasi waxaa inoo hay waraalkeen xasan cabdiraxmaan abuxasaan ciidamada mujaahidiinta ee ka jihaadaya wilaayada gada ee dhacda koonfurta dalka soomaaliya waxay weerar qorshaysan la beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ka baxay degmada ceelwaq oo ka mid a goobaha cadowga allaah uu duulaanka kaga sugan yahay wilaayada gado kuwaasoo doonaya inay dhibaateeyaan dadka shacabka ah ee ku dhaqan deegaanada hoostaga degmadaas kamiinkan ayaa khasaare kala duwan lagu gaarsiiyey murtadiinta waxaana allaah fadligii lagu dilay hal askari oo murtad ah waxaana laga soo qanimaystay qori aaki afartan iyo toddoba ah maalmo ka hor ayay ahayd markii sidan oo kale mujaahidiintu ay duleedka degmada ceelwaq kamiin ugu dhigeen maleeshiyaad murtadiin ah weerarkaasoo lagu dhaawacay afar askari oo murtadiin ah iyadoona lagu soo qanimaystay saddex mooto oo ay lahaayeen murtadiinta dhanka kale wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga murtadiinta ee deegaanka ceelasha biyaha oo ah deegaan dhaca wadada xiriirisa muqdisho iyo afgooye waxaana dagaalkaasi liisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan geesiyada towxiidka ee bariga afrika waxay wakhti weliba fuliyaan weeraro kala duwan oo lagu beegsanaya kufaarta iyo murtadiinta duulaanka shareeca ladiriirka ah ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga in ka badan shan iyo toban xildhibaan oo ka tirsan dowladda tansaaniya ayaa ku dhaawacmay shil gaari oo ka dhacay gudaha dalkaas walaalkeen cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa inoo faahfaahinaya wararka ka imaanaya dalka tansaaniya ayaa sheegaya in shil baabuur uu ka dhacay deegaan ka tirsan dalkaasi halkaas oo ay ku dhaawacmeen ku dhowaad labaatan ruux oo ay ku jiraan xubno ka tirsan baarlamaanka daaqoodka dalkaasi shilkan oo saacadii lasoo dhaafay ka dhacay gobolka dodoma ayaa yimidka gadaal markii ay isku dhaceen gaari bas ah oo siday xildhibaano ka tirsan baarlamaanka tansaaniya iyo mid ka mid ah baabuurta xamuulka qaada sida ay ku warantay warbaahinta maxalliga the citizen oo ah wargeys laga leeyahay dalka tansaaniya ayaa sheegay in xildhibaanada dhaawacmay oo gaaraya ilaa lix iyo toban xubnood ay ku wajahnaayeen gudaha dalka kenya gaar ahaan ismaamulka mombasa war-saxaafadeed ka soo baxay baarlamaanka tansaaniya ayaa lagu sheegay in qaar ka mid a xildhibaanada dhaawacmay la geeyey cisbitaalada kale ah uhuru hosbital iyo benjamin makaba hosbital ee ku yaala gobolka dodoma si xaaladooda loo dabiibo dhaawacyada guud ayaa ah sagaal iyo toban xubnood kuwaasoo lix iyo toban ka mid a ay yihiin xildhibaanada baska la socday madaxa kooxda reedada soomaaliya oo ku eedeeyey murtad axmed madoobe in maleeshiyaadkooda uu ka saarayo saldhigyada ay kaga sugan yihiin deegaanada dhacaduleedka magaalada kismaayo madaxa kooxda riddada ah ee soomaaliya murtad xasan sheekh oo khilaaf adag uu kala dhexeeyo murtad axmed madoobe madaxa maamulka ashaadala dirarka ah ee jubbaland ayaa mar kale si adag ula hadlay axmed madoobe xasan gurgurta ayaa sheegay in marnaba uusan aqbali doonin in axmed madoobe si ahaado madaxa maamulka jubbaland wuxuu murtad xasan sheekh ku eedeeyey murtad madoobe in furimaha hore ka soo saarayo maleeshiyaadka murtadiinta ee ku sugan deegaanada dhacaduleedka magaalada kismaayo axmed siddeed iyo toban sano meesha inuu joogo sina suurtagal umaha ninkaas waa waxuu noqday nin fooqal qaanuun ah sharciga asiga uu wax ka saxiixo wax ka ogolaaday iska dhaaf mid kale oo hor u sii jiray iyo mid kale yuu ka booday suurtagal ma aha dalka in axmed rabitaankiisa in dalka loo furfuro ciidamada dowladda baxay iyo raskambuni airbortka ma jiri jirin kismaayo in laga baxo raskambuni la tagana ma sahlana badda in la marana kasii dhib badan ma sahlana raskambuni marka dhowaana airbortka laga sameeyey booliis iyo militariba waa jiraan meesha booliisna waa jiraan militarina waa jiraan dagaalna kama dhicin mugay tageen ciidana deganaay meesha ciidanaa deganaay markay ciidamadii tageen meesha oo laysu sheegay maxaad u socoteen saana u socon la yidhi ciidankay ka mid noqdeen ciidankay ka mid noqdeen kuwo kale oo axmed diray ciidankay ka mid noqdeen weli waa sii wadaa muxuu ku wadaa meelihii ciidam- kismaayo laga difaacayey ee maxaanku ihahdaa ahaydoo dhan uu ciidamada ka soo saarowa uu ka soo wadaa axmed sideed iyo toban sano meesha inuu joogo sina suurtagal umaha dhanka kale waxaa deegaano ka tirsan gobolka gada soo gaaray boqolaal askari oo etoobiyaan ahaa kuwaas oo ka yimid dhanka dalka etoobiya waxayna wararka la helayo intaas ku darayaan in askartaas etoobiyaanka ah ay taageero u yihiin maamul goboleedka jubbaland iyadoona qoraal ka soo baxay kooxda riddada soomaaliya ay ku xaqiijisay in dowladda etoobiya askar badan soo gelisay gobolka gedo iyadoona ku eedeysay xukuumadda adisaababa inay fargelin ka waddo gobolka gedo khilaafka u dhexeeya labadani maamul ee gaalaraaca ah ayaa marba marka ka dambeysa sii kordhaya iyadoona hanjabaado iyo hadallo dhaleecayn ah ay murtadiintu warbaahinta isku marinayaan horumar ballaaran oo dhanka waxbarashada ah ayaa laga dareemayaa degmada tiiglow ee wilaayada bakool cabdiqani maxamed ayaa inoo sii ambaqaadaya waxaa horumar ballaaran oo dhanka dacwadaha laga dareemayaa magaalada tiyoglow ee xarunta wilaayada bokool iyadoona magaalada laga hergeliyey xalaqaad kala duwan oo ay ka faa'iidaysanayaan qeybaha kala duwan ee bulshada magaalada qeybtan waxaan ku eegi doonaa xalqo ay wax ku baranayaan haweenka muslimaadka gaar ahaan hooyooyinka suuqleyda ah waxayna isugu jiraan qaar hadda baranaya akhriska iyo qoraalka farta carabiga iyo qaar kale oo qaadanaya duruus kala duwan oo isugu jira qur-aanka kariimka ah iyo kutubta kale ee cilmiga أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء
mid ka mid ah hooyooyinka ku xidhan xalqada kana faa'iidaysanaya ayaa ka warbixisay waxyaabaha ay baranayaan iyadoona ugu baaqday kuwa aan weli soo xaadirin xalqada inay kasoo qayb galaan anoo magaay leerawma cabdulaah madrasadayna leerhaw asma binta abi bakar sadiiq runsheegay ariitiis laka magacaawi alxamdulilah ilaahay ka mahadsan ilaahaynin dhabay alxamdulilah ilaahay ka mahadsan madarasadan maybwaa hooyooyin oo wiwiin maamooyin ee dhakade farbaradayan ashari akrisadayan qur-aanka ku bahayan alxamdulilah asharo kale in walka akriya ilaahay subxaana watacaala ka mahadsan walaalo banaane fadhiyo oo diinta ilaahay subxaana watacaala liinkaweeraw diidagnamayba ilaahay ku tuugana inta ilaahay hanuuni ununanti tabartaan ee la dagaalamaan alxamdulilah ilaahay ka mahadsan ma ilaahay subxaana watacaala ku tuugane anti niidayn ilaahay niin weel towbad ilaahay niin aqbala walbarashada ilaahay subxaana watacaala haniidum alxamdulilah balaantahat wala baradahayd hooyooyin wiwiingumaa dadyaryarba ma ah dadyaryar dugsi ka jaro meebalaan oo xaafad kukooyasanaata meebalaan suugle ee wiwiin oo la meri oo hooyooyin ee wal akhrisja waaye liinti oo la dareemaw wal barashadana diyaarkan ee alxamdulilah macalinsho ma aragna ilaahay subxaana watacaala hangoona weelay macalinsho walbarashadii oo kadadaalahay yoona maalinka ma aragna hanweerowsha kadadaalahay oo kabuuhan waana farbaradayan qur-aankana akriisa waa cashar qur-aanna wal siye dad kale cashar qaadawna ka jar dad kale oo ma aragne qur-aan kale liin casharo kale liin akriyawna ka jaraan alxamdulilah ilaahay ka mahadsan lan diinta liinka weeraw diidaw ihini maktabka mayba ku codsadee ini dadka banaane fadhiyini ma aragne hoogan weel dhadaano dadkaas in laa xarey bilooyinkii lasoo dhaafay maamulka degmada gaar ahaan maktabka dacwada ayaa xoogga saaray horumarinta dacwadaha ee magaalada iyadoona haatan dhammaan masaajida iyo madaarista ay ka socdaan xalaqaad diini ah oo ay ka faa'iidaysanayaan boqolaal ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada mahasane cabdiqani warkii fiidnimo ee caawana dhegaystayaal waa naga intaas salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh